Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kusoo gabagabaysay shirka wada-tashiga qorshaha isbeddelka qaran ee Jubbaland, kaasoo si wadajir ah markaasi usoo qabanqaabiyeen Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland iyo Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Dowladda Federaalk Soomaaliya, iyadoona shirkii intii uu socday diiradda lagu saaray maamul wanaagga iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoona lagu falanqeeyay caqabadaha jira. Ugu horreyn, Agaasimaha Arrimaha Bulshada Gobolka Jubbada Hoose Jaamac Cugaas Cabdulaahi ayaa bogaadiyay shirka.
dadka marka waxaa la rabaa wadankooda inay maaragtay ka faa'iidaystaan khayraadkiisii iyo aqoontiisii iyo wixiisii baleegkiisa wasaaradda qorsheynta waxaa la dhahay jidkan hadda dheer ee qoosaas maalintii la sameynayay wasaaradda qorsheynta lacagtii lagu sameeyey meel kale u qalbaysa madaxweynaha ku bedelo wuxuuli gaari waa loo kici maayo gaari waa baa laga jiri meesha qoosaasi ilaa iyo meesha la yidhahdo galow marka wixii dowladda inaad u dhaadhicisaan oo waddankan maadaama uu burburay dhaqaalihiisina uu hoos ugu dhacay wixiina ka baxyaan ay noqotay xoolahoo ajanabiga oo gaala oo gacanta ku haysa haddana waxaa rabaa in waddankii qorshihiisii iskutashigiisa la sameeyo dowladdiina laga raadiciyo wixiina feedback loogu soo noqdaan oo sida hadda loogu dhaateen berri ka maalin wixii gaadhay iyo sida u dhaqaaqay in haddana aan dib u helo dhanka kale waxaa shirka markaasi si rasmi ah usoo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland maxamed weli cali waxaan ognahay oon ka warqabnaa oon qarinaa wasaaradda qorsheynta ee heer qaran dad tayadaba kabastira inay joogaan ee aad uga joogaan waa sax laakiin dadku waqti ay u baahan yihiin anaga barnaamijkan waxaan ogaaday lagu beri ku horo markii la qabanayo waa igu qasabtay agaasimayaasha xabad xabad inaan u waco keliya iimayl aan u dira maahan inaan waco inaan halkan yimaadaan marka farba igu gudin wasaaradda qorsheynta ma ahan tiibkiiyo farsamada mid ushin waxaan farin kugu beynta ma aha arrinkaas waxaan rabnay inaan qarna saxaafadada inay gudbisaan rabnaa inay gudbisaan rabnaa ugu talagelaynaa wasaaraddaasi qorsheynta qaran ee muraayadda qaranka ee runta calaamsoonna dul saaran ma waxaan ka xishoodanna waana miidana balatoomina isugu tagi doono taaridaasaan leedahay juhdiga aan gelino dowlkani weli hadday kasoo muuqan weyda qorshaha qaran markii daalidooshinada isbedelka qorshaha qaran hadday kasoo muuqan weydana ayuu lafteeda waxaan xifdisannahay oo aan haysano oo noo qaran oo dhan weeyaan laakiin afar tobanka qof oo farsama ee loo tiri ee hogaaminaya isna waxla qorsheynta iyo ambiir aad ay marsatay thank you very much ireland